دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal kula wareegay gebi ahaanba saldhiggii ciidamada admis ku lahaayeen degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose iyadoo lasoo tabinayo inuu gaaray khasaare culus ciidamada ugandha ayaa eeday ku dhaqankii shareecada islaamka ee ay ka burburiyeen magaalada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in shisheeyuhu etoobiya ku garab taagan yahay in ay soomaaliya kirishtaameyso isagoo dhanka kale ka warramay dareenka dadka soomaaliyeed ka qaadeen wararkii ugu dambeeyey ee sheegayey in etoobiya duulaan hor le diyaarinayso قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal kula wareegay gebi ahaanba saldhiggii ciidamada admis ku lahaayeen degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose iyadoo lasoo tabinayo inuu jiro khasaare culus oo gaaray ciidamada ugandha waxaa ka warramaya maxamed daahir aad baad umahadsan tahay n haashim saaka salaada subax kadib ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar culus ku ekeeyeen saldhig weyn oo ciidamada afrikaanta atmis ee uganda u dhashay ay ku lahaayeen degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya gudaha degmadaasi ayaa sheegaya in dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab ay dhowr jaha ka weerareen saldhigga ciidamada atmis muddo kooban oo uu dagaalku socday kadibna ciidanka mujaahidiinta haashimo waxa ay si buuxda ula wareegeen saldhigga iyo guud ahaan xaafadaha kala duwan ee degmada buulamareer ee shabeellaha hoose khasaare lixaad leh ayaa jira oo soo gaaray shisheeyaha kuwaas oo isugu jira dhimasho dhaawac burbur hantiyadeed sida ay wararku nagu soo gaareen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab dagaalka kadib waxa ay bilaabeen inay gurtaan khaniimooyinka ay ka heleen saldhigga ciidamada shisheeye waxaana la sheegayaa in halkaa ay kala baxeen si nabad ah gawaari aada u badan oo tiro rasmi ah ilaa iyo hadda aynu ka helin sidoo kale dadka magaalada waxa ay noo sheegeen in loo fasaxay xerada ciidamada halkaa ay ku lahaayeen wixii halkaa u yaalay ciidamada shisheeyana ay ka guranayaan guud ahaan iminka waxaa degan degmada bulamareer ciidamo tiro yar oo maleeshiyaad soomaali ah oo caratuur u ahaa ciidamada uganda iyaguna halkaa ayay wax dhintay iyo wax cararay ku noqdeen dadka deegaanka waxa ay ii sheegeen in ay arkayaan meydadka shisheeyaha iyo kuwa soomaalida ah oo qaarkood ay caan ka yihiin gudaha degmada buulamareer wax kalena kuma aysan caan bixine waxaa lagu gartay oo lagu bartay dhibaatada ay u geysanayeen dadka shacabka ah ee ku nool magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose mujaahidiinta al-shabaab dhankooda weli tafaasiil dheeraad ah lagama hayo laakiin war kooban oo baraha internetka lagu baahiyey iyagana laga soo xiganayay waxa ay ku sheegeen in cagta ciidamadooda ay mariyeen saldhiggii ciidamada shisheeye ay ku lahaayeen degmada buulamareer ee shabeellaha hoose halkaasna khasaare xoogan lagu gaarsiiyey askarta uganda gacantana ay si buuxda magaalada ugu hayaan ciidanka mujaahidiinta al-shabaab diyaarad kuwa qumaatiga u kacayay sheeyaha isku dayeen inay soo kiciyaan kuwaas oo iyaguna la sheegayo in laga hortagay oo ciidanka mujaahidiinta al-shabaab lidka diyaaradaha ay ku tuureen kadibna ay halkaa kaga carareen diyaaradahaasi ciidamo kale oo ugandheeska ayaa la sheegayaa inay firxadeen oo dhulka hawdka ay ku sugan yihiin oo ay u carareen waxaa cusid mudan inaysan jirin wax gurmad ah oo shisheeyaha ay isku sameeyeen waxaan ognahay golweyn inay kusan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa uganda wiilashooda iyo walaalahooda halkaa lagu xasuuqayna ma aysan usoo gurman maalmihii lasoo dhaafay buulamareer iyo baraawo iyo meelo kale oo ka tirsan shabeellaha hoose haashimo waxaa ka jiray dhaqdhaqaaq ay wadeen ciidamada shisheeyaha kuwaasoo isku diyaarinayay inay baxaan waxaana horay atmis ay u sheegeen labada kun iyo afar iyo labaatanka inay ka dhammaanayaan soomaaliya laba kun oo ka mid a askartoodana raaca ugu horeeya laga dhigayo kuwaas oo bisha hadda nagu soo wajahan ee juun soddonkeeda ay ka saarayaan soomaaliya marka ciidan weliba oo ka tirsan shisheeyaha ee saldhig ku sugan waxa ay danaynayeen in iyagu ay noqdaan ciidanka ugu horeeya ee la saarayo si ay al-shabaab kaga badbaadaan oo si nabad ah ay u tagaan gudaha dalkooda marka ciidamada hadda saaka la xasuuqay waxaa laleeyahay iyaga ayay u badneyd in halkaa laga qaado warar baa sheegaya inkastoo warar kale ay sheegayaan in meelo kale ay jireen oo dhanka shabeellaha dhexe ciidamo ka tirsan shisheeyaha laga qaadi lahaa shisheeyuhuna waa ay muujiyeen maray tageen n magaalada jowhar oo iyaga saraakiil ka socda waxay si cad ugu sheegeen maamulka hirshabeelle inay ka baxayaan shabeellaha dhexe meelo badanna ay faaruujinayaan isuguna imaan doonaan magaalada jowhar ee shabeellaha dhexe runta u ah marka lama oga laakiin dhaqdhaqaaq ayaa jiray oo u muuqda in ciidanka shisheeyaha ay baxayaan buulamareer iyo baraw kalead waxaa la ii sheegay in digaag iyo ari iyo waxyaaba badan oo halkaa ay ku haysteen oo muddadii ay xooga ku joogeen ay iska iibinayeen oo ay gadayeen oo dadku ay u sheegayeen in ay baxayaan oo ay faraxsan yihiin marka waad dareemi kartaa si guud marka buulamareer saakay waa lagu kala baxay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab allah subxana wa tacala waxa uu guul ka siiyey cadowgoodii howlgalkana waxa uu qeyb ka yahay howlgallo isxigxigay oo sideedii bilood ee lasoo dhaafay tan iyo markii xasan sheekh uu iclaamiyey dagaalka ka dhanka mujaahidiinta al-shabaab ay qaadayeen dagaalyahanada xarakada shabaab mujaahidiin waxaad ogtahay meelo badan in horey loo soo xasmiyey haba ugu badnaatee shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyo galgaduud laakiin shabeellaha hoose ciidamada jooga waa isdhigteen shisheeyaha waxay oranayeen istusayeen in al-shabaab furmo ay ku furan yihiin xataa waxaa la ii sheegay in gobolka shabeellaha hoose meelo badan laga qaaday ciidamadii dowladda federaalka oo la geeyey gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan oo halkaa lagu xoojiyey marka caratuurka in iyaga xataa waa ay ku yaryihiin oo kuwa badan ma haystaan marka calaa kulli xaal saakay halkaa dagaal culus ayaa ka dhacay ciidanka mujaahidiinta al-shabaab si buuxda ayay magaalada u maamulayaan xaafadaha kala duwana ayay ku sugan yihiin iyaga iyo dadkii ayaa isdhex qaadaya ismaacsalaamaynaya salaanta islaamka isdhaafsanaya warar waxaa jira oo xoogan inkastoo al-shabaab dhankooda wax war ayna ka helin oo kama hordhacayna laakiin maxaabiis in la qabsaday ayaa la sheegayaa dadka deegaanka ayaa xoogooda kasoo xiganay oo iyaga inay arkeen maxaabiis halkaa lagala sii baxayo oo gawaarida lagu xirxiray iyagoo dulaysan oo gacmaha ka xiran gawaarida la qabsaday warkooda iska daa hashimo gawaari aad u badan ayaa jira hub aad u badan ayaa halkaa mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen buulamareer saldhigyada ugu waaweyn ciidamo shisheeye afrikaanta ayuu ka mid ahaa oo kumanaan ka tirsan ciidamadooda ayaa joogay horey sidaad ogtaa mujaahidiinta marar badan ayaa halkaa ku weerareen ciidamada shisheeye uganda oo halkaa tiro badan looga laayay maxaabiist maxaabiistaasi si rasmi ah tiradooda uma hayno jiritaankooda dhanka xarakada shabalmujaahidiin kama hayno marka laga yimaado dadka warka aan ka helnay oo aan soo xiganay oo qaarkood ay noo sheegeen inay arkeen si guud marka xaalka buulamareer saakay waa sidaa wax kale oo dheeraad ah naguma soo kordhin dadku waa ay faraxsan yihiin si guud dadka wilaayaadka ku nool aad baa weerarkan loo hadalhayaa wuxuu kusoo beegmay xilli xasan sheekh dhowaan uu eedeeyey amisom oo uu yidhi ma doonayaan inay dagaal nala galaan xerooyinkooda ayay ku sugan yihiin waxbana uma qaban marka iyagii ayaa is eedeynaya waxaana muuqata in weerarkan uu jid fur u noqon doono in ciidamada shisheeye in meelo badan ay ka baxaan oo ay ka cararaan inta aanan loogu imaan amaba ay si rasmi ah mujaahidiinta al-shabaab ay ula wareegaan degmooyinkaasi dad badan waxay saadaalinayaan weerarka noocan oo kale ah marka si loo fiiriyo in uu keeni doono in ciidamada shisheeyaha ay israacraacaan marka wixii tafaasiil ah oo soo kordha waan soo gudbin doonaa tirada gawaarida la qabsaday aan kugu daray taangi xataa waa la sheegaya taangiye in la gubay laakiin wax war kama hayo marka saaki ad waxaa muuqata in halkaa ciidanka ay ku jabeen ciidan jabayna warkiisa laguma sheegayo haashim wixii tafaasiil ah waa soo sheegi doonaa insha allah aad iyo aad u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed daahir oo nooga warramayay dagaalkii saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen magaalada boolomareer ee gobolka shabeellada hoose haddaba muxuu ka dhigan yahay weerarka saakay ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen magaalada buulamareer islamarkaana cagta lagu mariyay ciidamada uganda tafaasiil ku saabsan qodobkaas waxaa ka warramaya cabdifitaax maxamed qaasim haye cabdifitaax aad baad u mahadsan tahay marka hore ee weerarkan waxa uu kusoo beegmay maalmo kadib markii uu soo dhammaaday shirka labaad ee bariga africa oo looga arrinsanayay jihaadka ee bariga africa sidii ciidamada shisheeye ee looga sifeyn lahaa wadanka aad ayaa looga dooday weliba la dagaalanka shisheeyahan iyo sidii la isku raacin lahaa ejendayaal muhiim ah ayay ka mid ahayd waxaa kale oo aad og tahay in shalay kelimadii la baahiyey ee shirka uu ka jeediyey masiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab laga dheehanayay runtii in ciidamada shisheeye gacan adag la saaro waxa uu hadaladiisii haddaan soo qaato ka mid ahaa ciidamadan shisheeye waxay garanayaan waa luqadda qaraxyada iyo luqadda gumaca rasaasta ayaa ka mid ahayd iyo guubaabo aada u weyn oo ku socotay ciidanka milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka weerarkan saaka waxa uu ku soo aaday kadib markii uu soo dhammaaday shirka labaad ee bariga africa waxaana runtii uu dirayaa fariimo kala duwan ayuu dirayaa maxaa yeelay markii shirka uu soo dhammaaday dadku bayaanka ayay akhristeen shisheeyaha aada ayay isha ugu hayeen shirka iyo kelimaadka runtii waxay leeyihiin hay-ado wax diraaseeya marka waxyaabaha isweydiinayeen waxaa ka mid ahaa maxaa xigi kara maxaa tallaabo ah oo al-shabaab ay qaadi karayaan mar haddii ay shireen madaxdii culimadii odayaashii dhaqanka dadkii ahlulxalli walcaqdiga ahaa meesha waxaa lagu karkariyey inaysan yarayn iyagu way dareemayeen marka aad baa ay isku weydiinayeen waxa xigi kara bal shirkan tallaabada koowaad tan labaatan saddexaad ilaa tallaabooyinka ugu dambeeya marka saaka tallaabadii ugu horeysay oo ficil ah oo noocan ah ayaa dhacday shirka kadib taas waa qodob qodobka labaad waxa uu yahay weerarkan waxa uu sii adkeynayaa welwelkii ay shisheeyuhu ka qabeen in ciidamada shisheeye wadanka laga saaro iyaga oo aamin ah oo bad qaba liannahu adduunka marka wadan lagu duulo ugu dambeyntiina la qorsheeyo in laga baxo waxaa dowlad walba iyo ciidan walboo shisheeye ku adkaata sidii uu u bixi lahaa haddii markaa lala dagaalamayo afghanistan oo kale tusaale haddaan usoo qaadanno maraykanka ayaa bixi waayey oo ku qasbanaaday in uu tuugo oo uu yidhaahdo ciidankeenna waddo aamin ah ha la siiyo kamin yaana loo gelin markaasaa la yidhi hubka ka taga marka haddii aad doonaysaan in aad waddo ammaan ah ku baxdaan oo kamaa in aadan ogolayn iyo dagaal aadan rabin adinka ayaa markii hore wadanka yimid cid idinku qasabtay ma jirin khiyaarkii inaad ku timaadeen marka hubka iyo gaadiidka ayaad noo reebaysaan ayaa maraykankii ayaa ku qasbanaaday marka su-aalaha la isweydiinayo ciidankan bixitaankooda waddo aamin ah oo ay ku baxaan see lagu heli karaa ayay walwal xoogan sii gelinaysaa mar haddii ciidanka xarakada al-shabaab ay saaka xeradii ugu weyneed marka laga yimaado xerada xalane ayaa dadka qaar ay ku tilmaamayaan in la jabsaday oo weeraro culus oo qaraxyo lagu qaaday kadibna ma aragtay ciidankii milatariga ay iqtixaameen oo gudaha ay u galeen askartii ugandan laga dhigay wax dhumay iyo wax dhaan raacay marka qodobka labaad weeyaan oo ah in uu welwelka kusii badinayo dowladaha shisheeye ee qaabilsan bixitaanka ciidamada shisheeye si markaa waddo aamin ah ciidankan loogu saaro qodobka labaad waxay niyajab weyn uu ku yahay weerarkan culus ee saaka cagta lagu mariyey ciidankii atmis ama askartii uganda wadamada safka hore la leeyahay ee maraykanka iyo imaaraadka carabta ay doonayaan in ay kusoo kabaan askarta dowladda federaal oo markaa meelaha qaar ay kusoo buuxiyaan ayay walwal aada u xoogan gelinaysaa waxaadna dareemaysaa hadda ciidamadan layiri waa safka hore kama muuqdo xiiso badan kama muuqdo warbaahinta kama hadlayaan faankii iyo kibirkii iyo soomaaliyaan maaragtay ku duulaynaa iyo farxaddii iyo hanjabaadihii ay sameyn jireen qudhooda way iska aamusan yihiin oo waa dad gadaal laga soo baritaarayo oo lasoo riixayo dhanka kalena dhaqaala la idin siinaya la dhahayo iyaga qudhowdana way dareemayaanoo isha ayay ku hayaan wadanka soomaaliya waxaad ogeyd madaxweynaha kenya in uu yiri ciidankeena annaga laftigeena waan kala baxaynaa soomaaliya laba kun afariyo labaatanka marka la gaaro oo kenya hadda ay baqayso oo ay leedahay xuduudaha ayaanu ilaalinaynaa oo ciidamo aanu soo dhignay marka fariintu waxay tahay niyajab weyn inuu ku ridayo wadamada isku magacaabay safka hore gaar ahaan ciidanka saaka la beegsaday yacni atmis si guud ahaanad way u yihiin laakiin ugandayska in saaka la beegsado oo xerada ay ku sugnaayeen la weeraro macno weyn ayay u sameynaysaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo guud ahaan dagaalka ka socda wadanka muxuu yahay macnahaasi ay sameynayso micnuhu waxau yahay madaxweynaha uganda yuweri museveni waa ninka martigeliyey ee shirkii ee wadamada safka hore ee waa ninka markaa xasan sheekh uu lacagaha siiyey oo uu ku yidhi abaabul samee noo erge maadaama dee isagu uu yahay nin nin baadiri ah oo ay tixigelinayaan mararka qaar dowladaha reer yurub iyo mareykanka marka yuweri museveni waa ninka martigeliyey ee shirkaasi ee saddexda wadan ee etoobiya iyo ee muxuu ahay kenya iyo jabuuti iyo kuwa maaragtay deeqahaasi siiya iyo xasan sheekh iyo oo markaa ay ka shaqeynayay in ciidamadan atmis marka la saaro lagu bedeli karo ciidamo noocaas ah marka runtii fariin gaar ah ayay ku tahay micno gaarana way u sameynaysaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab yuweri musevenina saaka dabcan haddii hurdada telefoon ayaa looga kicin doonaaye wuu arki doonaa wixii ciidamadiisa ku gaaray meesha waana ka warsugaynaa waxa uu ka yidhaahdo fariinta kale ee xigta weerarkan culus oo dirayo waxa weeyaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay yacni tusayaan dhinacyada kasoo horjeeda in ay sii dardargeliyeen howlahooda iyo xirfadahooda dagaalka islamarkaana ay beegsanayaan halbowlayaashii ugu waaweynaa ee ciidamada shisheeye ciidanka lagu tiirsanaa ee maaragtay nabad ilaalinta lagu sheegayey ee dowladda federaalkuba ay ku taagneed oo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh uu yiri goobo muhiim ah ayay noo hayaan oo haddii meelahaas ay ka bixi lahaayeen muqdishoba ma aanan joogeen uu oranayey ayaa ay ka mid tahay saaka meesha la weeraray marka fariinta ay dirayso waxa weeyaan xeryaha ciidamada dowladda federaalk ay ku sugan yihiin ee tacbaanka ah ee maaragtay meelaha qaar ku yaala sida shabeellaha hoose shabeellaha dhexe runtii waxay si cad warqad cad qoraal ku qoran ay u tusaysaa in xeryahaasi aysan damaanad ku haysan oo ay maaragtay ku noolaan karayaan oo ay ku nabadgeli karaan maadaama niman ka tiro badan ka hub badan taangiyo haysta xeryahoodii loogu galay islamarkaana laga dhigay wax la dilay iyo wax meesha ka cararay waxay sii kordhinaysaa walwalkii ciidamada iyo saraakiisha dowladda federaalka ah macrakadii ama weerarkii cuslaa ee saaka ay mujaahidiintu ay kula wareegeen bulamareer sidoo kale weerarkan waxa uu dirayaa fariin istinfaar caam ah ayaa amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku dhawaaqay in dadku ma aragtay jihaadka ay u diyaar garoobaan in ciidamada shisheeye ee laga saaro kuwa wadanka ku sugan kuwa la tawaqucayana maaragtay loo diyaar garoobo la dagaalankooda marka si gaara dadka soomaalida gaar ahaan bulshada maaragtay deegaanadooda ciidamada shisheeye ay haystaan ayay fariin u diraysaa abwaankii soomaaliyeed waa tii uu lahaa maxaa idinka reebay khalqiga libinta doonaya mar un maad ku dayataan buu yiri xaji aadan khalqiga libinta doonaya marka maanta waxaanu joognaa xilli dadka qaar ay libinta ka qaybgalayaan oo libinta iyo taariikhda ay kaalin ku lahaanayaan dadka qaarna laga yaabo in taariikhda meel mugdi ah ay ka galaan marka waxay dhiiragelinaysaa qof walba oo hoos u fooraray ama si aflad ay ugu jirtay ama deegaankiisa maaragtay la haystay ama ahaa ka mid ahaa dhalinyarada soomaalida ah oo doorkoodii maaragtay in badanoo kamida uu bannaan yahay oo ciidanka amisom laftigooda ama atmis ay ku mashquuliyeen kubad iyo muusig iyo waxyaaba la mid ah runtii fariin noocaasana way diraysaa sababtoo ah meesha ragga galay waa dhalinyaro isugu jira dabcan muhaajiriin iyo ansaar dhalinyaro ka socda qabaa'ilka soomaaliyeed qeybahooda kala duwan marka fariintaas weyn ayuu sidaa weerarkan waxa uu markaa ku soo aaday oo iyana muhiim ah ciidamadan shisheeye oo wadanka laga saaray qaar ka mid ah kuwo kale la doonayo inay ka baxaan ciidankan saaka la weeraray waxay isku diyaarinayeen in ay ka baxaan wadanka gaar ahaan deegaanada farta lagu fiiqayey ayaa buulamareer ay ka mid ahayd inay hal mar isaga bixi doonaan waxaana igu soo dhacayaan dhexdaas dhalinyaro sheekaysanaysa mar aan arkay nin baa la weydiiyey wadanka soomaaliya meeqo ciidan oo ajnabi ah oo shisheeye ayaa kusoo duulay markaasuu yidhi lama garanaya laakiin waa boqolaal kun markaas baa ninkii kale dhalinyarada wuxuu ku yidhi ka waran adigoo wadankaaga boqolaal kun oo dhalinyaro ah ay kusoo duushay haddii ay haddana ka baxaan toban sano toban iyo shan sano kadib haddii ay isaga baxaan adigoo hal xabad aanan ku ridin ama hal nin aadan ka dilin ka waran markaas buu wiilkii kale yidhi wallaahi waa khasaaro weyn ayuu yidhi ciidan wadankayga kusoo duulay intaasoo sannadood jooga anigoon xabad ku ridin ama aanan mid ka mid ah dilin inay wadanka isaga baxaan marka kobac fara badan iyo wacyi fara badan ayaa xataa ka muuqanaya dadka intiisa badan marka ciidankan ayaa markii ugu horeysay soomaaliya kusoo duulay laba kun iyo toddobadii bishii march weliba xilligaasoo ciidanka etoobiya culays xoogan uu ku haystay magaalada muqdisho gurmad ahaan ayaa loo keenay magaca nabad ilaalintana waa la siiyey toban sano kadib joogitaankoodii golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxay sameeyeen qaraar ayay soo saareen oo qeexaya in mas-uuliyadda amniga lagu wareejiyo oo dhegaha dhurwaaga loo dhiibo dowladda federaalka iyagana wadanka laga saaro maadaama la arki waayey wax natiijo ah oo ay keeneen godadna ay kusoo urureen laakiin ilaa iyo hadda ma suuragelin in ammaankii lagala wareego xasan sheikh ayaa isku dayey dagaal inuu qaado oo ciidankiisa hub turkida ay siiyeen iyo waxyaaba noocaas uu ku howlgalo diyaarado lagu caawinayey wixiina waxba way qaban waayeen waxaana dowladdu ay ka macaashtay in ku dhowaad saddex kun laga dilay dhowaan waxaa inoo xaqiijiyey afhayeenka ciidanka sheekh abu muscab dhaawacyada ayaa meel la kala geeya la la-yahay iyo kuwa naafoobay amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kelimadiisii shalay wuxuu ku sheegay oo aada maqlaysay in gaadiidkii ugu badnaa ay ka heleen dowladda federaalka tan iyo dagaalkii lala galay midoogii maxkamadaha islaamiga taas marka waxaad ka dareemaysaa inta uu la egyaa baaxadda iyo burburka soo gaaray ciidamadii dowladda federaalku ay ku tashanaysay waana midda keentay in xasan sheikh uu gacmaha u warsado ciidamada etoobiyaanka marar badan uu safaro ugu tago abiy axmed sawir cajiible ayaan arkay ciidanka atmis ay sameeyeen waxaa is ag taagan askari yugandes ah wuxuu ka tarjumayaa bixitaanka atmis askarigan yugandeska wuu labisan yahay kabihiisa ayuu wataa qorigiisuu wataa koofiyadiisuu wataa ninka bedelaya ee ku ag sawiranna waa nin macawiiska go-day oo wasaq ah wata maro garabka ay u saaran tahay muxuu ahaayey nadaafad darro ay ka muuqato dacas wata marka ninkii intaasoo sano joogay oo nabad ilaalintii isku sheegayey ee soo duulay ayaa waxa uu waxaa bedelaya sida iyagu ay soo sawireen nin noocaas ah sawirkaas qudhiisa ayaana ka marqaati kacaya in ay fashilmeen ciidamada shisheeye oo ay dhegaha dhurwaaga u dhiibayaan nin tacbaan ah oo maaragtay maro gogo-day wata macawiis baaba ah wata waayahay gabagabadii bishii abril ee sanadkii laba kun laba iyo labaatankii howlgalka duulaankooda wuxuu ahaa amisom wixii ka horeeyey waxaa markaasi loo bedelay atmis wixii ka dambeeyana waxaa la sheegay inay isku diyaarinayaan bixitaanka bishii janawari ee sanadkan hadda aanu ku jirno ee laba kun iyo saddex iyo labaatan ayaa tiro ka mid a ciidanka atmis gaar ahaan laba kun oo askari laga saaray wadanka soomaaliya dhowaanna qeyb kale ayaa la qorsheynaya in wadanka laga saaro iyadoo ugu dambeyntii la qorsheeyey askariga ugu dambeeya bisha december ee sanadka soo socdee laba kun afar iyo labaatan in wadanka laga saaro marka ciidan isku diyaarinaya bixitaan khasaarahooda inay yareeyaan socodkooda waa ay aad bay usoo koobeen socdaalkooda godad iyo dhufeysyadii ayay sii kordhiyeen waxay doonayeen iyagoo faraha dhiig ku leh oo dakano ka galay ummadda soomaaliyeed dad muslimiina xasuuqay beerahoodii gubay in ay ku raaxaystaan kambaalle iyo meelaha la midka ah oo maaragtay wadanka ay sidaa uga tagaan laakiin in badan oo ka mid a uma suuragelin hamigoodii meydadkoodiina iyagoo afka taagaya ayaa saaka waxa uu yaallaa buulamareer buulamareer laftigeeda weerarkan ka dhacay saaka waxa uu sameynayaa micno weyn buulamareer ma aha markii ugu horreysay warbaahinta caalamka ay baranayaan maanta wakhtigii gumaysiga ee talyaaniga ayaa la bartay gumaystihii talyaaniga meelaha lagula dagaalamay ayay ka mid ahayd dabcan inta udhexaysa marke iyo buulamareerna gumaysi badan ayaa dadka loogu geystay waa meelihii cornel maaso uu dadka kula dul socon jiray kabihiisa oo dhayiqada uga gudbi jiray dadku markii dambe waa tii ay kaceen talyaani badan ayaa lagu laayay shisheeye kala duwan ayaa lagula dagaalamay taariikhdaasi gumayse ayay leedahay buulamareer ayaa sidoo kale lagu xusuustaa weerarkii dhowr sannadood ka hor faransiisku ay kusoo qaadeen iyaga oo dhanka badda kasoo galay mar walbana waagii talyaaniga xataa dhanka badda ayay kasoo weerari jireen waana tii faransiisku ay ceb iyo fadeexad ka raacday halkaasi meydka sarkaal faransiisa ay uga carareen adduunkana markaa ay ku hor ceeboobeen taariikhdaas ayay leedahay marka ee magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose waa magaalo boqol labaatan iyo shan kilomitr u jirta magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya sidoo kale magaalada marko ee xarunta gobolka iyo waxay u jirtaa soddon iyo shan kilomitr waxay ku taallaa meel istraatiiji ah waddo isku xirta laamiga dheer ee muqdisho iyo magaalada kismaayo marka magaalada buuramareer ee horumarka ugu weyn ayaa waxay sameysay markii maamulka islaamiga ee wilaayada uu ka hirgelay ciidanka atmis ayaa hadda waxay haystaan buulamareer oo ay joogeen muddo ku dhow toban sannadood saakay laakiin runtii dadka magaalada buulamareer oo qaarkood aan la xiriirnay lama qiyaasi karin farxadooda ciidankii gumaysiga dhibka madaafiicda muqaadaraadka anshax darada dhib noociisa kala duwan ku hayay runtii saaka meeshaas ayaa lagu baabi'iyey oo lagu xasuuqay marka dagaalkan ama weerarkaasi lagu qaaday ciidanka ee uganda waxa uu dirayaa runtii fariimahaasi kala duwan oo isugu jira fariimo amni iyo kuwa siyaasi ah ciidamada uganda ayaa eeday ku dhaqankii shareecada islaamka ee ay ka burburiyeen magaalada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka warramaya cabdulaahi soomaali mid ka mid a magaalooyinkii ugu horreeyey ee ku dhaqanka shareecada islaamka laga hirgeliyey waa magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose halka oo xarakada shabaabulmujaahidiin ay si rasmiga uga talinaysay laba kun iyo sideedii ilaa iyo laba kun iyo afar iyo toban buulamareer oo tuulo ka dhignayd ayaa si deg deg ah muddadii sannadaha eeda xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka talinaysay waxa isugu beddeshay magaalo weyn oo xagga dhismaha iyo weliba ganacsiga ah sanadkii laba kun saddex iyo toban iyo laba kun afar iyo tobankii booqashooyin aan ku tegey waxay ahayd mid aad ii soo jiidatay waxaa ka jiray amni la isku hadlay karo iyada oo bulshadanu ay aad wax u baranayeen masaajidda iyo madaarista waxaa ka socotay daruus kala duwan sidoo kale waxaa furnaa dugsiyo qur'aanka kariimka ah lagu barto buulamareer ayaa ka mid noqotay magaalooyinka loo quuri waayey ku dhaqanka shareecada islaamka ee shisheeye uu ku soo duulay ciidamada uganda ayaa laba kun afar iyo tobankii ku soo duulay iyaga oo taakuleen ka helaya maraykanka qaramada madoobay iyo weliba shisheeyaha kale sida midowda yurub iyo wixii la halmaalaa dagaallo xoogle kadib waxaa u suura gashay shisheeyuhu in ay magaalada la wareegaan waxaana ka samaysteen saldhigyo milatari hoosu dhac ayaa wuxuu ku yimiday amniga iyo ganacsiga magaalada waxaa meesha laga saaray ku dhaqankii shareecada islaamka waxaana ka hirgelay isticmaalka maandooriyaha iyo waxyaabo kale oo badan oo allah aanu raalli ka ahayn waxaa jiray weeraro badan oo ugandheeska lagula beegsaday saldhigyada ay ku leeyihiin magaalada buulamareer iyo weliba golweyn oo kaabiga ku haysa iyo deegaano kale iyo kamaa in loo dhigay waxaanay ku waayeen askar aad u fara badan iminka saakay weerarka ay ku qaaday xarakada shabaabulmujaahidiin wuxuu aargud u yahay dad fara badan oo muslimiin ah oo ay buulamareer iyo nawaaxigeeda ku laayeen ciidamada uganda iyo weliba ku dhaqankii shareecada islaamka ee ay burburiyeen waxaa murugu saakay u soo hoyatay madaxweynaha uganda yoweri museveni oo muddo badan waddankaas xukumayey islamarkaasina ciidamadan asiguu soo diray waa baadariga hadda ka hor yidhi askariga u baahan gabar uu dharbaaxo waa in uu soomaaliya aado taasina waxa uu ku muujinaya gabadfallada ciidamadiisu ay ka geysanayaan gudaha soomaaliya iyo inaanay jirin cid la xisaabtamaysa marka laga soo tago xarakada shabaabulmujaahidiin oo ay ka go'an tahay in dalkan ay ku xukunto shareecada islaamka islamarkaasina shisheeyaha ku soo duulay ay ka saarto yoweri museveni xilligan waxa uu ka fikirayaa sidii meydadkiisa saaka buulamareer daadsan loogu soo qaadi lahaa oo loogu keeni lahaa marka meydadka ha la geeyo waddanka uganda waxaa isqabsan doonta baroor saa'id ah sidii horeyba u dhici jirtay waxaa laga shallay doonaa duulaanka gardarrada ee lagu soo qaaday soomaaliya gaar ahaana magaalada buulamareer ciidamadii jooga hooyooyinkooda ayaa si aad ah u barooro doona sidoo kale xaasaskooda iyo carruurtooda ayaa ooyi doona ciidankan ayaa laynta dadka soomaaliyeed waxay ku qaataan qarash fara badan weerarka saaka lagu laayay ciidamada uganda waxa uu ku soo aadayaa xilli madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud oo horey u ammaani jiray ciidamada shisheeye islamarkaasina sheegi jiray in danta soomaaliya ay ka shaqaynayaan uu dhowaan shaaciyey inaanay wax dan ah u haynin dowladda federaalka ah islamarkaana muddo dheer ay xiryahooda ku jireen qarashna iska daldalanayeen waxa uu hadalkaa sheegay markii loo sheegay in ciidamada shisheeye ay dalka ka baxayaan islamarkaana laga kala dhex bixi doono asigii xarakada shabaabulmujaahidiin marka oo uu ku fikirayo inay suuragal tahay inuu dalka ka cararo sida madaxweynihii afghanistaan ashraf khani kaas oo diyaarad raacay una baxsaday dalka imaaraadka markii imaarada islaamiga ah ee daalibaan ciidamadoodu kaabiga soo saareen magaalada kaabuul ee caasimadda afghanistaan saacado un kadib markii maraykanku cararay amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in shisheeyuhu etoobiya ku garab taagan yahay in ay soomaaliya ka rishtaamayso isagoo dhanka kale ka warramay dareenka dadka soomaaliyeed ay ka qaadeen wararkii ugu dambeeyey ee sheegayey in etoobiya duulaan hor la isku diyaarinayso mar kale waxaa ka warramaya cabdulaahi soomaali amiirka xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh axmed cumar abi cubeyd oo kelimad ka jeedinayey xiritaanka shirka labaad ee jihaadka bariga afrika ka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin culummada diinta islaamka iyo hogaamiyaasha qabaa'ilka ayaa waxa uu soo hadal qaday colaadda ka dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya wuxuu sheegay in shirar badan oo shisheeyuhu ay yeesheen ay ka soo baxday in etoobiya lagu garab istaago in soomaaliya ay qabsato islamarkaasina khayraadkeeda ay gurato ayna kirishtaannimadeeda ku faafiso asigoo hadalkiisa sii wata sheekh axmed cumar abu cubeyda amiirka xarakada shabaabulmujaahidiin wuxuu xusay in etoobiya dhibaatada ay ummadda ku haysa oo kale ay ku hayso dadka ay ku shaqaysato waxaanu tusaale u soo qaatay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka cabdulaahi yuusuf axmed oo qoray bug uu kaga sheekaynayey dhibaatada etoobiya ay asiga si shakhsi ah ugu haysay shirar badan oo cadow u socday ayaa waxaa ka soo baxay in dalka lagu taakuleeyo laguna tabantaabiyo siday xabashida nasaarada u saldhigan lahayd lana wareegto kaabayaashiisa dhaqaale sida dekedaha zaylac berbera garacad kismaayo iyo kuwo kaloo la mid ah waddankana ku faafiso waxay xumbaarsan tahay oo ah kirishtaan waana riyooyin in badan xabashida nasaarada ku taamaysay loona soo hugiyey xamlada ayadaa shaatiga dowladda riddada ayadoo ummadda lagu mararhabaabinayo dowladda ayaa keensanaysaa kamana bedelna waktigii ama marxaladdii cabdullaahi yuusuf cabdullaahi yuusuf wuxuu matalayay inuu dowlad yahay soomaaliya waddanka soomaaliyeed oo ridda ah sidaasuuna etoobiya ku keenay markii dambena isagaa eeday cabdullaahi yuusuf oonu ognahay khaa'inka ugu weyn uu yahay dadka khawanada ee waddanka khiyaanay iyo diinta islaamka wuxuu qoray buug buuggaas wuxuu u baxshay halgan iyo hagardaamo halgan iyo hagardaamo buuggaasi wuxuu uu daaha kaga qaadayaa damaca etoobiya ay ka leedahay soomaaliya wuxuu daaha kaga qaadayaa markuu annaga dadka muslimiinta uu dhibayey oo dadka magaalada muqdisho bakaaraha lagu laynayey oo hobiyaha foori oo lagu garaacayay dhibka isaga uu etoobiya ku qabay ka warramayaa waxaanaad la yaabaysaa yacni ninkaasi xabadda ku socota ee dadka mujaahidiinta waxaa kaga darnaa mashaakilka uu la noolaa etoobiya ay ku hayeen dushay ka saarnaayeen oo urarnaa isagaa ka warramaya nin kasta oo hadda joogo oo gaalada daba ordayo markuu xilka waayo ama xilka uu ka maarata wareego ayuu wuxuu ka warramayaa dhibka isaga u haystay laakiin wakti oo qofku dee moogtahay ummaddiina uu ku ciyaaray oo dalkii uu ku dheelay oo isagu isku ciyaaray qoomamo iyo xasro iyo nadaamo waxba tari mayso marka buuggaas waxaa ku sugan cibro gaalnimada ninka haysatay iyo haddana etoobiya say u dullaysatay ninka cabdullaahi yuusuf marka waatuu waddanka soo geliya etoobiya isagoo isticmaalayo waxaa la yidhaahdo magaca dowladnimo ciidamada etoobiya waxay ka mid yihiin shisheeyaha duulaanka ku jooga gudaha soomaaliya ee dadka soomaaliyeed ee muslimiinta dhibaatooyin ku haya haddana iyadoo sidaa tahay ayaa dhowaanahan waxay soo taraya war la xiriira inay duulaan cusub soo qaadayso sheekh abu cubayda ayaa ka jawaabaya qorshaha arrintaa laga leeyahay ilaa hadda ayaa waxaad waddanka joogaa kuwa magaca atamis la baxay iyo kuwo aan ka tirsanayn magaca hadda atamis la yidhaahdo maxaa keenay marka hadda xabashida ayaa waddanka soo gelaysaa damaca laga leeyahay ayaa ka guda ballaaran kan ay marka hore ku joogtay etoobiya oo soomaaliya qaybo ka mida horey u haysatay waxaa damaceedu u yahay in inta kale ee soomaaliya ka hartana ay yeelato arrinka oo muddo qarniyo ah shisheeyuhu uu ku garab taagnaa amiirka xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh axmed cumar abi cubeyda waxa uu sheegayaa in dowladaha caalamka aanay soomaalidu ka helaynin cid si cadaalad ah ugu garsoorta iyada iyo etoobiya waxaana ilaah mahaddi ah in ay ummadda soomaaliyeed fahamsan tahay xabashida waxay geysatay oo jaraa'im ah waxaa kale oo ay og yihiin dowladaha adduunka ka jiro inaysan ka helaynin cid xabashida kaga xaq soorto adduunka dowladaha ka jiro soomaaliya dadka ku noola muslimiinta ah marna heli maayaan cid etoobiya kaga xaq soorto dadkana saa waa ku baraarugsan yihiin waxaa dhagahooda ka sii guuxaya gumaadkii ay geysatay labada kun iyo lixdan labada kun iyo sagaalka marka luqadda ay fahmi karto gaalada waa dhumcda rasaasta iyo mutafajiraadka macnaha loo adeegsado waxaanu kugu bashaaraynayaa inta hadda la sheegay duulaanka etoobiyaanka inuu dareenka shacabku uu kor u kacay dareenkeenna dadka shacabkaa markii etoobiya la sheego korkac badana ka jiraa macnaha allahu akbar
wuxuu sheegay in markii lasoo hadal qaada warka la xidhiidha duulaan horle oo etoobiya ay damacsan tahay ay dad badan la soo xiriireen xarakada shabaabulmujaahidiin ayna u sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay dagaal ka qayb qaataan oo ay dalka xabashida ka difaacaan waxaanan ognahay oon ka war haynaa dad fara badan oo isu diyaarinaya inay qayb ka noqdaan la dagaalanka isbahaysiga waddanka duulaanka ku soo ah haddaba waxaa muhiim ah annaga marka inaan ummaddaas iyada hormuud u noqonno oon horkacno maadaama dadka hadda ay bisil yihiin waxaa jiraa dad fara badan oo jooga magaalooyinka hadda cadow u haysto oo markay maqleen dhaqdhaqaaqa iyo abaabulka cadowga soo duulayo oo ay ugu horreyso ciidan ahaan ciidanka ugu badan ay yihiin nasaarada xabashida inay dad badan soo xiriireen oo dhaheen waxaan rabnaa inaan ka soo baxno magaalooyinkii hadda cadow u haystay oo ka qayb noqonno dagaalkaas xabashida eh waxaan u baahana naloo aqbala dad badan oo cayaana oo culummo leh oo maaratay aqoon-yaano leh oo odayaal leh oo arday iyo dalabo iskugu jira intaba ayaa waxay soo dalbadeen oo ay leeyihiin waxaan rabnaa qadiyaddaas in ajarkeedii iyo tawaabkeedii wanaaggeeda midna aan loo dhaafin allahu akbar waxaan u baahanay markan dadkaas iyaga aan weel u yeelanno weel aan ku qaabilna inaan u yeelanno awood aan ku hogaaminno oo aan ku horkacno oo aan ku tawjiihno oo aan ku ceygelinno dadka iyagana inaan yeelannan u baahna dagaalku waxyaalaha u baahan yaha ugu badan way badan yihiin laakiin annaga waxaan ku tashanayno awooddeenna maaha waxaan ku tashanayno waa allaha tabaaraka wa tacaala aan diintiisa difaacayno u taaganna oo aan nafteennina ku bixinay shirka labaad ee jihaadka bariga afrika ayaa si aada loogu lafaguray sidii la isaga dulqaadi lahaa shisheeyaha gumaystaha ah ee dhibaatada ku haya guud ahaan bariga afrika gaar ahaana soomaaliya warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa